wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan lagu gorafeynayay sidii loo dardaragelin lahaa howlaha xasiliinta ee deegaanada ka fog magaalada kismaayo iyo sidii ay u heli lahaayeen mashaariic horumarineed sida goobo waxbarasho xarumo caafimaad iyo adeegyo kale kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kale ee ku mideysan mashaariicda xasiliinta iyo mas-uuliyiin kale oo heer kala duwan ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamuud dhaqane ayaa shirka kadib uu ka warbixiyey waxyaabaha laga wada hadlay shirkaas waxaan waxaan oga hadlinay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda ku saabsan ama ku midaysan madasha xasilinta xasilintu waa mashaariic isku wada xiran oo arrimo deg deg ah iyo horumar iyo kaabayaal dhismayaal iyo adeeg guud iyo iskugu jirta iyo tababaro iyo wacyigelin bulsho sidoo kale waxaa jirta in wadamada qaarkood ay lacagihii ay ku taageerayeen ay yareeyeen ama ay gooyeen sida wadanka maraykanka oo lacagahoodii la laabtay marka waxaasoo dhan baa marka ay noqotay marka inay laga wada hadlo waxyaalaha laga wada hadlayeyna waxaa ka mid ah inay wasaaradda arrimaha guduhu ay bixiso warbixin ama akhbaar siday wax u socdeen iyo caqabadaha soo wajahay ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa wada shaqeynta waxaa hoos imaaneysa sidii hore loogu socon lahaa lacag loo raadin lahaa iyo hadday jiraan wax tabasho ah oo ay wasaaradaha qaarkood ay qabeen waxaasoo dhanna waa laga wada hadlay intii uu socday kulanka waxaa la isla gartay in la mideeyo dadaalada wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga ah si shacabka ku nool deegaanadaasi ay u helaan adeegyo dowladeed nolol degan iyo nabad waarta